dadka aqoonta u leh cilmiga beeraha ayaa sheegay in nolosha muhiim u tahay in la ilaaliyo deegaanka maadaama noolaha ay ku dul nool yihiin waxayna inta badan ay tilmaameen in sumaha iyo nadaafad la-aanta ay sababaan cuduro hor leh oo deegaanka ka dhasha sida uu sheegayo cumar saalax cabdi oo ah bare jaamacadeed uu ku takhasusay cilmiga beeraha iyo deegaanka waxuuna beeraleyda ugu baaqay in la ilaaliyo deegaanka oo loo yaqaano huuma iyo qeybta bacdanta carada la yihahdo oo ka timaado agxaanta burburta waxayna qaadataa waqti dheer labadaas qaybood oo isku tagta ayaa carada aan wax ka beerana sameysato samayso carada waxaa la yihahdaa waa hoyga dhirta waa guriga ay dhirta ku nooshahay cara la-aanteed waxa waaye dhirtu ma baxayso dhirta hadday bixin ay bixi waysana noolaha kuduu noolaay ma noolaanayo maada waxawaaye muhiimada awlaadaha waa mid aada u weyn oo la dayarsan karin laakiin nasiib daradan haysataa waxay tahay aniga beeraleydayna iyo waxtarkeeda aqoon umalaha carada wasaarad beereed oo carada ka mataqaanaa baaritaankeeda iyo aqoonteeda ka kaalmeynaysa ma jirto waxawaaye annaga waxaan iska noqonay mataqaanaa daantaarada baan iska noqonay waxawaaye marka carada marka muhiimadeeda mid dhow dhow ma aha beeraaleyda marka waxawaaye waxaa horta wanaagsanaaneed in loo mataqaana haddaad waxyu geliyo oo mataqaanaa waxtarka carada ay leedahay iyo sida loo ilaashto marka u horeysa in la baro waayo beeraaleyda inta badan maba yaqaanaanba waxyaabaha carada waxyeeleyn karo iyo waxyaabaha carada wanaajin karo oo soo dhisi karo si ay wax usoo saarto waxaan ognahay haddii carada caafimaad qabto inay soo saaraysa waxtar dhis fiican dalag fiican waxyaabaha laga ilaalinaya waxaa kamid a fatahaadaha faraha badan ee galayo carada ayay waxyeeleynayaan leebalkooda leebalka ayay waxyeeleynayaan noolaha carada kuwaas nool oo sabesankeeda iyo furfuritaankeeda qayb ka qaadanayo basba ayay u bedelaan salinita ayay u bedelaan adasikeeda intii mataqaana cardhafaqeeya oo mataqaana oo aan warshadahasasame la isticmaal lahay waxaa ka wanaagsan digada xoolahayna heligayn in la isticmaalo marka waxawaa muhiimada waxawaa marka in beeraaleyda ay waxtarka carada ay leedahay beeraleyda gobolka hirshabelle xardhexe ayaa u baahan in laga taageero xoojinta waxsoo saarka beeraha iyo tababaro xirfadooda kor loogu qaadayo si ay ugu dhiiradaan helidda dalagyo taya leh iyo in ay ilaashadaan deegaankooda